kulankaas in adeer wuxuu kulan waalidiinta ay sir abaabuleen oo ma garanaysaa bal dhibaatooyinka ma garanaysaa iminkana soo fosaartay oo markii hore london iyo qeybo kale uun dee lagu sheegayo iminka annaga xagga yaga usoo yar dee yar dacaldhowday ayaanu ogaanay inay dhibaato weyn nagu hayso xagga dhalinyarada maaragtay abaabulka dhalinyarada ma garanaysaa niyo gulub gulub iska hor imanaya oo haddana niyo isla eriyada unoo qaybsan oo islaynaya iyo qaar kale oo ma garanaysaa ma garanaysaa hore dee arrinkaas u dhacay oo dilal badan oo na soo gaadhay oo iminka in dhaweyn oo dhacdooyin marka arrimadaasoo inaad arrin ku saabsanaa waalidiintu aragti ahaan iyo bulsho ahaanta bal inaanu arrinkaa gudagalno oo aanu dee wax ka qabanno oo aanu wax iska weydiino buu arrinku ku saabsanaa waa gartay marka dhibaatooyinkan ku saabsan kooxaha dhalinyarada ah ee dagaalama ama mindiyaha isu isticmaala waxaad ula jeedaa inay kusoo bateen waqooyiga magaalada london oo jaaliyad soomaaliyeed oo badanna ay degan yihiin aad iyo aad iyo aad iyo aad in adeer soomaalida waxay ku mamahdaa wixii aan nabadii caan ahaynba waa la kala qaadaa arrinkan markii hore meelo badan baanu ka maqlaynin laakiin arrinkan iminka in dhaweyd aad buu noogu soo dacaldhabay oo waxyaabaha bulshada iyo odayaasha iyo rag iyo dumarba dareenkaasu wadagalay uu nakixiyo weeyaan marka ilaa iyo hadda maxaa arrimahan keenay ayay idinla tahay maadaama aad isu timaadeen idinkoo waalidiina iyo idinkoo aqoon-yahanaa deegaankii ah maxaa dhibaatadan xaggee ka bilaaban yahu dhibaatadan e waa waxaan waxaan umalaynayaa dee soomaalida waxay tidhaa meel lagu dhalayo haddaad tagto indhaha la iska diraa laakiin waa arrimo ma garanaysaa dalkan iyo soomaalidu ayna aqoon ulahayn oo ma garanaysaa qurba ahaan iyo ma garanaysaa bulshooyinkii naga soo horreeyey ama jameykaanka ha noqdo ama turkiga ha noqdo ama dee hindida ha noqotay arrimo soo taxnaa oo dalka ka dhici jiray soomaalidu se aanay aqoon ulahayn weeyaan marka bal sidii ummadihii kale way ka baxeene sidaan uga dabaalan lahayn ama arrinkan loo gudageli lahaa ama dhibaatooyin kale aanu iskaga awdi lahayn ayuunbaan inaad dib iswax su weydiinay waana markii u horreysay anigu iminka dalkan labaatan sannadood baan joogay waana ururkii u horreeyey aanu yar bilowna waalid ahaan aanu aragti iskaga noqono nin soddon sannadood joognay wuxuu yihi arrinkan anugu arrinaan hore u arkay maaha cid aan la qabtay iyo cid aan maanta arrinkan u sheegano waa garan mar haddaa bilowdeen waanu wadaynaa marka inadeer arrinkaasoo arrin la wada dareemay weeyaan waa gartay waxyaabaha marka deegaankiina ka dhacay waqooyiga magaalada london oo kale haddii aad taabato maxaa ka mid a dhacdooyinka waaweyn ee saameynta ku yeeshay waalidiinta soomaalida
rudwanow inadeer arrinkan waa bilow bisha dambaanu u ballansannahay inaan ka hor dhaca dooni maayo ama arrinkan dad odayaalo isku xidhan ayaanu ayaanu nahay laakiin arrinka qudhaynu ka faa'iidnay wuxuu noqday afar inan oo shirka kasoo qayb galay oo jaamiciina ayaa sawiro badan iyo dhacdooyin aanan ogeyn oo inama lagu dilay in fiil iyo idmatoon iyo sawiradoodii noo keenay yaa dilay marka cidaayadun markaa inader waa laba qaybood buu arrinku noqonayaa sida aan arag arrinkaa weli waanu baaraynaa waa waa arrin noo socda laakiin ka hor dhici maayo waa arrin aan dee deegaankun ka fogeyn ka sokow waalidiintiina soomaalida yaad la kaashanaysaan arrimahan inay wax idinkala qabtaan ama booliiska ama dowladda hoose oo kale arrinku waxaanu iminka isla garanay inaanu horta anagu waalid ahaan ka midowno waayo arrinkanu arrin gudaha iyagu ka socdo weeyaan talabaad iminka kolkaan caalamka si kasta maaragtay ama idaacadahan iminka v o-da maraykanka niman badan oo culimo ah oo waxgarada ayaa arrinkaa wacdiya oo dadka waaniya oo bulshada ururiya halkaana waanu ka liidano waa laba qodob xagga culimada ma garanaysaa london joogta arrimo kalun bay yaboohinayeen iyo dal kale iyo dan kale laakiin danta maanta taalla london ama noodka taalla waa ka debedda inaanu iyaga la garabsano communitiyada la garabsano caruuro yaryaroo waxaanu ka faa'iidno on shirkii ka dareenay in iskuullada caruuro badan laga qaato oo ma garanaysaa dawladdu ay ay dee si si kama oo dee aan dee cadaalad ahayn loo qaato marka ama xagga caruurta iskuullada ha noqoto ama kuwa islaynaya ha noqoto ama kuwa jeelasha ku jira ha noqo inaanu arrinkaa gudagaloono culimo iyo waxgarad iyo dowladba la kaashano laakiin annagu waanu is-abaabulin bu arrinka ayaanu isla qaadanay waa gartay marka ma dadka soomaalida ama gaar ahaan caruurta soomaalida ayay hadda ku kooban tahay rabshadahaas aad ka hadlayso misi waxaay yihiin rabshado u dhexeeya soomaalida iyo ilmaha kale ajnabiga ee kasoo jeeda dalalka kale arrinkan iminka soomaalidu buu u gaar yahay waxaanu diyaar u nahay wixii bulshada nagu caawinaya dabad iyo gudaba diyaar baanu nahay in adeer waana arrin waalidiinta ku saabsan ee arrin iminka cid aanu aanu iminka aanu ku duulayno maanta aanu foolgaranayno maaha